shanta bisha tobanaad oo ku beegneed shalay waxaa guud ahaan dunida laga xusaayay maalinta macallimiinta adduunka walow ismaamulka mandheera aan lagu qabanin munaasabadaasi waxa aan u kuurgalay xaaladda macallimiinta wax ka dhiga madaarista iyo dugsiyada qur-aanka mid ka mid ah barayaasha diinta oo aan la kulmay ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay la kulmaan iyo caqabadaha haysta macallimiinta bismillahi raxmaani raxiim wabacdu cabdiqafaar kolley warka ay weydiisay oo inkastoo loo dabaaldegaya maalinka macallimiinta macallimiinta in loo dabaaldego horta way mudan yihiin lafdhabarka bulshada waaya marka haddaan fikirkaydi iyo aragtidaydi inta aan aqaan aan ka dhiibta maadaama ani hadda macallin maadi iyo diini aan ahay oo labadaba aan bara marka waxyaabaha fara badana iska jira oo macallimiinta ay la kulmaan waa iska jiraan hadda waxaa arkaysaa diini iyo waxaa hadda loo kala baraa iyo maadi maadaama dhinaca diintana aan barna dhinaca maadigana aan barna isku si ma aha isku si ma aha macnaha isku si looma tiridgeliya camal isku si macnaha looma dhaqaaleeya waalidiinta badana hadda zamanka hadda joogo waxay xoogga saareen maadigay xoogga saareen waana la ogyahay oo qof walba ogyahay waa ka warhayaa maadigay xoog saareen midda diiniga xoogaho gacanta bidaxda ay iskaga hayaan maxaa in badanna ma fahansana marka waxaad arkaysaa hadda isku hataa lacag hataa ma qaataan waxaad arkaysaa macalinka diiniga baraya bishii wuxuu qaadaa kushiina uu ka qaadaa dugsiga ama madrasada uu ka qaadaa midan kaleo iskuulkana bishii secondary noqota iyo macnaha primary noqotaaba lacag fara badan oo macnaha zaa'id u badan baa lagu dhiibaa intaas ah horta jab kugu filin oo macnaha macalinka uu ku nijabaya waxaa arkaysaa waalidiinta iskuullada markay ku dhiibaan fiiga ay wada dhiibaan tii madaarista weli waa lagu leeyahay qaarkood waa lagu leeyahay taasna caqabadooyinkan hay kamid tahay badan ay kamid tahayna qabsada marka isku mid ma aha waxyaabaha kale layaab kale waxaa kamid ah macallimiinta badanaa ay la kulmaan hadda oo kale macalin isguul hadduu cunug soo qaraaca waalidka waxaa laga yaabaa inuu ka xanuunsanin baa laga yaabaa laakiin hadduu macalinka dugsiga cunuga soo qaraaca soo shabeexiya waalidka oo karkaraha ku imaada oo cabadaha ku imaadaya inuu weliba kulatig ku qabtaa weliba hataa mar qaar ay suurtagelaysaa marka caqabadooyinkaas way jiraan oo hadda aan ka hadlay waa jiraan waana wax indhaha la iska tiri karin waayo oo meel walba ay ka taagan yihiin marka isku si macnaha uma ixtiraamaan macallimiinta maadiga iyo macnaha midda oo diiniga marka waxyaabahaas caqabadooyinkaas waa jiraan oo na haysta waa jiraan marka dhinaca isguulka marka iyo dhinaca diiniga ma sinna dadkana ma simaan waana ognahay oo taariikho qoran bay ka mid tahay wax hadda laga baqa ma aha marka waalidiinta waxaan ugu baaqayaa inay macnaha macallimiinta ay ixtiraamaan ixtiraam weyn weliba macallimiinta macalinka diiniga ciyaar ma aha wax weyn buu ka hayaa macalinka cunugaada qur-aanka baraaya macalinka cunugaada xadiidka baraaya macalinka cunugaada tafsiirka qur-aanka baraaya iyo macalin kale oo maadiga baraaya ma sinna wax isu dhowna ma aha dhanka kale sheekh axmed suudaani oo ah guddoomiyaha culummada mandheera ayaa bulshada ku baraarujiyey in ixtiraam gooni ah la siiyo macallimiinta diiniga bara dadka macalinkee qur-aanka alle subxaana watacaala kalaamkiis inuu aruurta barayaan haddii la xaqiro oo xuquuqdooda loo diido oo la yaso maa waxay ka dhigan tahay diintii la yasay ayay ka dhigan tahay waa arrintaas waxayba keeni kartaa gaalnimaba keeni kartaa sideedaba marka walaalayaal caruurtaada hadday rabaan inay ku toosaan wadada alla subxaana wataala ugu talagalay inaad inaad marsiiso wadadaas marsi allahaadan ugu cabso anugaadan ha cadaabin adduunkan korkiisa aakharana cadaab sabab ha u noqonin adagana ha kasbanin cadaab alla subxaana wataala adduunkan rafaad anuga aad ku mashquusho oo adiga maaragtay anugaan dhibkiis in kuu soo yeerahay anugaada saasna yeelay gabadhaasaa saasna yeeshay arrintaasna adduunka bay cadaab kuu noqonaysa anuga hadduu halaabo marka ruux kasta oo waalid ah waxaan leenahay anugaada ka warqab anugaada anugu nicmo ilaahay ku siiyey waana ammaanu hayaan oo naxariis ilaahay ku siiyey waa dad badan aan qabin dad badan ayaa aruur waynahayaan aruur ilaahay siinaynin marka waxaan leenahay waalidow anugaada ha khiyaanin anugaada intaad u diido diinta u diido macalinkii qur-aanka baraay oo aad yesto oo xuquuqdiisa aad u diido arrintaas waxay keenaysaa anugaada xaaraanay ka tahay anugaan ma toosahay anugaan waddo xun ayuu maraya cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera